మేడం హిందీయా సారీ మేడం హిందీయా హిందీయా sorry madam
kumanaan dibadbaxyaal soomaaliyeed ayaa waxa ay maanta isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa halbowlaha u ah gudaha magaalada muqdisho waxay isugu jireen dad da ah iyo caruur islamarkaana habeen ay u badan yihiin waxaana wejiyadooda laga dheehanayay murugta ka muuqata islamarkaana sida ay uga xun yihiin dhalinyaradaasi soomaaliyeed ee ku xaniban dalka hindiya waxa ayna ka banaanbaxayeen dhalinyarada soomaaliyeed ee sida sharci darada ah ee lagu xukumay dalka hindiya islamarkaana waxa ay siteen boorar ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin dhalinyaradaasi lagu xerxiray dalkaasi hindiya islamarkaana xakun sharci daro ah lagu fuliyey waxayna qaarkood halkudhig ka dhigteen dowladda dalka hindiya dooni meyno islamarkaana waxa ay ugu baaqeen dadka banaanbaxyaasha ah dowladda soomaaliya in arrintani ay tallaabo adag ka qaado gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo arrintani kala hadlo dowladda dalka hindiya haddaba dibadbaxyaashan oo fagaaraha ay ku banaanbaxayeen kula hadlay saxaafadda ayaa waxa ay ka warbixinayaan sababta ay u soo banaanbaxeen waxaan tabanayaa dhalinyaro soomaaliyeed oo shacabka soomaaliyeed ka mida oo lagu gumaadaya dalka hindiya waxaan codsanaynaa dowladda soomaaliya ka codsanaynaa beesha caalamka ka codsanaynaa dadkaas xaqdarrada lagu xakumay oo du- hindiya ay daldalayso inay si deg dega noogu soo daayaan waa dhallinyaradii soomaaliyeed madaxweynuhu ha ka hadlo xukunka xaqdarrada ah oo la leeyahay waa la dilayaa ninkii nin dilo ayaa la dilaa ninaan waxba dilin maxaa lagu dilayaa xabsi bay leeyihiin toddoba sano ha noqoto shan sano ha noqoto xabsigooda iyo cuquubadooda markay dhammaystaan waa inay soo daayaan madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa si deg deg ah inuu ugu taga dadka ama uu wafdi u diro ama uu dad u diro uu naagtaa iyo safaaradda soomaaliya ku hallayn walaalahay oo lagu qabsaday dalka hindiya ee gurigeyga iga soo bixiyey waan ooyayaa maantay walaalahay oo lasoo baxsaday ee dalka hindiya lagu qabsaday ayaan u oonayaa magacii waa haashim cabdiraxmaan maxamed barre waan ka codsanayaa dowladda soomaaliya inay walaalahay iyo dadkii la dhashay hal mar noo soo daayaan dambigii galana u loomaayaan شعب هندية لموجودين في هنديا انه يطلعوا اقرب وقت اذا ما طلعوا راح ناكلهم حنا اكلنا امريكا ما نخاف في هنديا حنا اكلنا في امريكا ما نخاف في هنديا ناكلهم نفجرهم اذا ما طلعوا هنديا في بلدنا خلال 24 ساعة حنا شعب الصومال mar ahan markii ugu horeysay banaanbax ceenkani oo kale ah oo looga soo horjeedo dhallinyaradaasi ku xiran dalka hindiya ay ka dhacaan qeybo ka tirsan gudaha dalka soomaaliya waxaana la odhan karaa midkii ugu weynaa ayuu yahay kan maanta ka dhacay magaalada muqdisho maxamed axmed xasan maxamed yuulka warbaahinta cadaado magaalada muqdisho